بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفايل صاحب يال akadhowaada oo ka barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada nasiinka hay waliba kumadaha siyaasiyiin fadaayan inyoon tartaman xilka madawiynenamo ee koonfur galbeed ee soomaaliya ka horantiyo shahaadadan qaadana weliba iyo herene waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed sidaa daraaddeed iyadoo la qiimaynayo duruufahaas aan kor ku soo xusnay ayaa golaha isudaldoonka wuxuu go'aan ku gaaray inuu sheekh mukhtaar roobo cali noqdo musharaxa golaha isbadaldoonka koonfur galbeed yoona ahaayansha hukuumadda siyaasiyiintaas aana soyo ka dhabaaqeen in gebi ahaan yoosku ku herenba rabitaankii shoyo ka eedinay tartankii madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaasniyoo sheegeen in haldhan iyo la safadeen kaasoo kale barnaamijka walyaaboysin ka dheega doontaan weliba ku mid nagada doonee qaar yalan cusboonaysi qaarna geekale gowan hayti guddiga cusub ee qabanqaabada doorashada madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya oo bilaawi diiwaangelintii onaysiyow ka shahaadada musharaxiinta anteegan qobodowka xilka madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya rasuuli dariil in etaa dad ka imid dowladnimaada dhisowshee doorwiinka leyin dowlado adduunyada yeedo taas dama ku qaban yajidooyen ini axsaab doorasha dalwalba weeldhada taasoo dadka kalsoonidiiyo ka kodhayta maaso xisbigii inta badanna hele idka dadwiinaaga yo hogaamiye waddanka welina xisbigaas hoggaanka dalka kawaayo kore diidmada dadka kureedna saasa ka dhumiya kalsoonida dadsheey
warbixintaas oo yeedana labati dowlaado walibwa dadwiinagu barnaamijka walyaaboysin ka dheega doontaan hantiinaka guda jarna dhegaystayaal weliba kumada wasaaradda dhallinyaradiiyo nay ciyaaro ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo bilowdi qorshe ka eedan sidii hal ururin iskasheena lahay dhallinyarada gashal sugan gobollada baay bakool iyo naysaasoo kale shabeellada hoose shabeellada gobol ahaan toolan samay baayna toolan samay bakoolna welan dareer wehan sameeyahay faa'iidanta le'eg dhallinyaradan leta barnaamijka dhegaystayaal ka dheega doonta taasoo kale oo ka walyaaboona siinkahay weliba kumadaha qodobadaas iyona qodobo kale ayaa ka dheegi doontaan barnaamijka siyaasadda ee idaacadda warsan magaalada baydhabo dhegaystayaal antiinaka guda jarna anoo bishaarmiyo sinsaarintan asiinku jeediye doona taasoo kale barnaamijka weliba farsamada niinka jara doona ee maxamuud gaabsha haatay dhegaystayaal mar kale kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo labaatiyone shanta bilata miyone koowaad sanada labada kunta miyone siyeed kuntaasiti weliba iyo ahaayana ee qodobayaalka siinkahayna barnaamijka kulanka oolnamaada dhegaystayaal qodobka anka horeeye barnaamijkuna kagaadaana waliba usaniignagada doone shan siyaasiin fadaayan inyo tartaman xilka madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya yo geekiyo in hanayona ka dhabaaqeen inyo isku kuireen tartankaasiti maxamed fargeeti kushika baadiyow xuseen amiin injineer saalax weliba yohayana ee shanto qofood bihaan iyo ku degeen diyaaradii tartanka madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya xuseen macalin amiin weliba useye koo ka hadlaya afka siyaasiyiintaas geeka iyo ka dhawaaqeen inyo isku kuhereen musharaxnimadii tiyo iyo ka eedanayt iyona tartankii madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya haabahaato ku heritaanka kiisha kusoko weliba yoo sheegane in iyo lasafaden mukhtaar robow cali abuumansuur islamarkaasna yoo bilaabo doonaan ololo ku dhange sidii mukhtaarka nagada lahay madaweynaaga koonfur galbeed ee soomaaliya الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلا أيمان أو أي تاريخ وتهي سنة لباتنكي نوفمبر لبدا كون إيسديري سوا وأي سوي ما دين قلاها استدلدون ككوفر قلبيت أي وحي فرنقين يقيمين دبح كسميين حالة مركسن إيه أمني دقالة سياسة بلشو إيه أمد كوفر قلبيت waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalka soomaaliya u siinayo ummadda reer koonfur galbeed inay maamul hoosaadkooda umad bannaanaadaan isla markaana tahay mid lama taabtaan labo markay aada u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka koonfur galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka koonfur galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka dhallinyarada ganacsatada culamaauddiinka iyo dhammaan waxgarabka koonfur galbeed soomaaliya waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed sidaa daraaddeed iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor ku soo xusnay ayaa golaha isku-daldoonka wuxuu go-aan ku gaaray inuu sheekh mukhtaar robow cali noqo musharaxa golaha isbadaldoonka koonfur galbeed waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
أفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر أولمبيك مول أفتخر وحنيني سيستمر هلو halow aatiko waliba elase haroro arweesowinku koydba qasaalado dharkiyownay mayba kingadfadayii firinjiteerku biyokuguba bisito kingadfaday hoo urku taallagay adfadaasa olombig molley jeyee i anfacday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn ya adlaylahe amuushaday ka obsoy habahaagalgaad hatakjee ibrii ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halme eh aftiin i mogdana isku halma eh aaran isku dungawadhii isha baharka hee alafoo adlata iyaanfayla dhalatiiba ariirii langiinku ajabi olombig mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombig atari barfun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma ku dhoma arigii laymiingerohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka labesadaaw isku joogsha i aadishe ugaasa i malaage ulmaada i aaqiliinta lebaskii usudi jareen i shoobing isqabshay ankaseeda walaalayaal olombig mool alaabta olombik mool yaala howal yarsiinku aftiinina dhiniga dharka megelkasada surwaal ayino iyo yarin wiin macawiisi imaamada shaarar i jaakadahaani adajeelayti ee
weli barnaamijka kulankii idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegaystayaalka guda jarna ee guddiga qabanqaabyada doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya labaatiyoonay shantiyoonay labaatiyoonay lite weliba yoon qorsheena in shahaadooyinka losi musharaxiinta fadaayeen in yoon tartaman xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya geeka weliba iyo shahaadooyinkaasi tii guddiga iyo guddoonsiyeene solonsoor robow laftigareen olwalkuus iyonay doctor ibraahim macalin nuurow waxaana soo dhammaantiyoba iyo lawadasi shahaadadii musharaxnimada tiidiyo taasaytiyo iyo diyaar garowan galaayan keliya iyo koyan hoolka ku dhii doonto doorashada haddii ilaahay era shanta balla hataa dareerta ee disembar markaasoo iyadee tatoo dhii doonta doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ku hor weliba la dhungunsado doona ee khudbadooyin iyo jeedii doonaan balse geerkayaalasi weliba iyo ku hadaleena yoona dareenka kiisho iyo keedan welibaan ka horeeye ee islamarkaasaytana hadalka bilaabo doona ee soronsoor waana musharaxiinta kaleni un hadalaya haddana waxaan noqday ninkii ugu horeeyey ee guddigan cusub ka qaatay shahaadada caddaynaysa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya runtii farxad weyn ay ii tahay farxad aan la soo koobi karayna ii tahay runtii waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo dadkii shaki kaga jiray inaan musharax noqon lahay inaan ka hari doono musharaxnimadan oo waxaa u caddaatay maanta inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya una tartami doono waktigii loo qabtay insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo in madaxweynaha dowlashihiisa lagu qabto sidaas daraaddeeda maantan shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsanaa inaan halkan ku caddeeyo xildhibaanada anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan halkan baaq ugu dirayaa xildhibaanada federa- eh, xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya inay gacan igu siiyaan sidaan ku noqon lahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan kaloo halkan baaq ugu dirayaa shacbiga koonfur galbeed meel kastoo ay joogaan inay ku dhiirigeliyaan xildhibaanadooda in la doorto madaxweyne mustaqbalkooda hanan kara in la doorto madaxweyne koonfur galbeed hawshiisa ka soo bixi kara in la doorto madaxweyne u heelinayo koonfur galbeed in wax loo qabto marka sidaa daraaddeeda waxaan ka codsanayaa inaan in ay gacan igu siiyaan shacbiga koonfur galbeed iyo dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed sidii aan u gudan lahaa eh, sidii eh, aan eh, aan u noqon lahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya anigoo barnaamij siyaasadeedkayga ku soo akrin doona hadduu ilaahay idhaahdo baarlamaanka hortiisa
ilaahan ayaa mahadnagaan awlan uma may baan mahadnagaan ee, ee, guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha guddiga ee, ku-xigeenka guddoomiyaha farhaynta dhammaan xubnaha ee, guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya sida wanaagsan oo ixtiraamka leh waayona ininka bedeleen ee, shahaadadii hore anaqaadadii ininka bedel oo la iisayey shahaado cusub oo usan saxiixay gudoomiyaha cusub geedii anka mahadnaga may rajeeyay koonfur galbeed mid doorasho ku dhiin doorashadaas xalaal nagad xor nagad cadaalad nagad lagama la dhaqan dulmin lagama lin dulmin may la in sheegay insha allahu tacaala laka dhammaantiyo inuuna ogolaado doono natiijo kastoo saxiix ah oo qalka ku fad may la in sheegana dadka reer koonfur galbeed iniyo iska filanaado doonan biidn illaahi tacaala maynan sheegi doono insha allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم ee sidiisin arag haysaan geedka wali aan koynay la kulannay guddigii gabagabada doorashada koonfur ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee safiilahani dhawaayaan ee intaas kadib wali dibnii ku cusboonaysiiyeen shahaadadii hordhaanlanaysi ee iyagoo maaragtay shahaadadii shahaadada nidaamka kiileeyi war hadii lagu bedelin jar ee laakiin dib u cusboonaysiin oo shahaadada arrimo oo dhinaca technically ee farsamada heshay iyo la xiriira daraadyo ee safaylani guddooseen guddoomiyaha ay guddishay ee eedyadana maadsanyiin safaylahani dhawaayan si oo maaran ixtiraam iyo nidaam ku waafaqsan yaa maaran shahaadadii marlamar nin guddoosay ee wali kuma hadlayay dadaalka dheer oo ay ugu jiraan sidii doorashada nagdad doorasho hor ah xalaal ah maraas borosis oo maaragna hufun ama waadax eh cad maraas sidii dadaalaya waqti kooban iyo howl adag yaa maaragna qorsho saaran ilaahay idinshii meel idinka doranaya ku gudubeen waxaan dhiman walin rajeynay in ilaahay maaragna aan fududahay ilaahay sida aan fud ilaahay maaragna aan fududahay runtii howl weyn oo bulshada mahayan on dhownin mahayan bulshadii ka midana aan mahadayaan ilaahay walin rajeynay in ilaahay fududahay sadafaynin guddoonsideen guddoomiye ida maaragna kamaadsantiin oo kii dowlatii maadayaan dadan in ilaahay siin fududahay dadaalka dadaalka dara insha allah qeybanaas ay rajeen thank you
waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa guddiga sida hufan ku shaqeynaa oo shahaadadii hore nolosii noo bedelay maanta waa taaro gudis tahay shan iyo labaatan november mar labaad ama saddex toban kuma shaqa badan haysaa shahaadadii s ah lagu gudoomin marka mahadsan maanta oo ay tahay taariikhdu shan iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun sideed iyo tobanka waxaan soo gaaray oon meesha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ku shaqaynayeen waxaan suuqiyey registrationkii waxaa la idusuysiiyey markii aan buuxiyey sharuudihii oo sharaxa laga rabay oo dhan waxaa la idusuysiiyey shahaadadii iyo sharaxnimada waana ka guddoomay guddigaana isdoonsiiyey waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee insha allah hadii ilaah yihaaho waxaan sugnay waa doorasho doorashadaasaan markay tahay baan imaan doonaa haddii ilaah ina gaarsiiyo guddigana aada iyo aada u mahadsan yihiin shaqo wanaagsan ay qabteen waan kaga hambalay inaa shaqada fiican u qabateen biserviska u suubiseen musharaxiinta iyo nidaamka doorashada saa u daadrinaysaan ayadana waa ku mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin خير رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحشرتنا وقع مشرع مدحوينه أبدأ أسيد عبد المحمد بفتكرات ومن تشرسول ذلك ودي دور الشرع وحنا تنسيني شهادي مشرح المدى آدي آدي محاور جيلنا إن شاء الله تعالى إن دور الشرع من خير سلمان بإذن الله لكم كيس waxaan leenahay mudan musharax soo dhowow mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan kuu soo weynayna gacan kura mudan musharax ibrahim maxamed maxamed waxaan ku leenahay mar koowaad mar labaad mar soo dhowow gacan kura ku soo dhowow maadaama qolooyinkii hore ay ku qaatay shahaadooyinka qaar ka mid ah ay afistaan in dib loo cusboonaysiiyo waan ka aqbalnay waxaa tahay qofkii labaad oo dib loo cusboonaysiinayo waxaan ku leenahay waa kusoo إلى حرب العالمين فأنت وحن قدرس إلي أشرح زين عثمان حسين شهادتي أيام سبيل السيني وحكى لي بعض كلام جبتم مشرحين في هرس دحمة كمية هم كمية قار كمية وحين الله خصدين إن شهادتي كم أنا أقول شهادتي كم هرب وبيلسيو أنا لقيت أنا ما دام أم كل نهار مرة أقول لك سيد أحد ما دام بيلسيني يسيد أحد كلام ما تجيبون كيسي لا ما تكلم عن كلام سيد أحد مشرح علينا سلوات إن شاء الله
horseed international hosbital
hoollan huraana qoralunk mooday tegihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hosbital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagarsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka foolanka heeldheer xaruntiyo ku hoolgalayan horseed international hosbital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hosbital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykiinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shalce dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaada dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hosbital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi eh oo lakiinka diyaari casri daawo door eh hakiindidayeen dhakhaatiir cilmo leh
idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal oola dareertan ee qodobka kale ee sii hig weliba usan igna gada doonee warbixin lamaga bati dowlaado weliba ah dadweynaga istaad mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo todobaadyadan weliba usaleye warbixinooyinka oo guud ee ku hadalayan dadadadban ku hadalayan xaaladda dalkeen gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyose galanka iyona kombyuutarkana isluwada gaaday oo la fadhiday waa ko istaad mukhtaar sheekh aadan dalmar oo warbixinta dowlaado waliba dadweynaga
dulan iyo dadaarasho dulmayn weel dhigo karo laka daboolow dadnimaada iyo dowladnimaada daraawalete daman dambe jinkaa'an kala dowha kornee lakii kawatalaysadaaw hoobageeka dadab ii darbi inisku geernee diidi inisku erna runto dadab duraasee sheegawshee korshoona ka dargiigode ilow dadsho deegaanidiio dardarlan oodadaw un diidaana waaba andeekhooraayaan saas daraadiye managada kortaan danwadaag jihadoo in isla jeedo doontoo isla saaran duntiyoo isku nudunto
ani iyo garkiiteegoy goodaalkaa fadheeneeyey ani iyo garkiiteegoy goodaalkaa fadheeneeyey timogeeki googooye
dowladda lakiin sheegow dadku doodanta hooba ogolaanshadiiyo onka dhisanayna si kasta laniska dargii hoog iyo haal intaba halka dareeriyey lis-era laantiyo daadah i dareeriyow dowlumaka nagadaasa horballunku noogi aman daad i duuyi mulukka ereenga lay daleelbinaan lukusurumi dadkana lahandhahay taas weli daliil in etaa dadka ini dowladnimaada dhisowshe doorwinka layin dowlado adduunyada iyadoo taas dama ku qabana iyo jidooyin ini xisaab doorasha dalwalba waaldhada taasoo dadka kalsoonidiiyo ka koray tamaasa xisbigii inta badana hela idka dadweynaga yo hogaamiye wadanka walina xisbigaas hogaanka dalka kawaayo kore diidmada dadka kureedna saasa ka dhumiya kalsoonida dadshay markii doorashada meel sheecito xisbiyada dhammaan wakiiladiyo weliba galaayana olol iyadoo xubin kasta oo ka jarta xisbiga ambahaw deegaan doorashadiisa si kursiga xildhibaannimada deegaanadiisa ahaankubaha use o kasbadaw kalsoonida shacabshay deegaan doorashadiisna dadka rooga amballanqaadaw walqobadmaada wasanka xisbiga kiisha ku guulaysada talada wadanka deegaan doorashadiisna ku hela idka kalsoonida wise oo sheegaw ini dariiqya waweyn warshado horumaryaw deegaanka unsuubyaw iskoolo xarumo caafimaad iyo shaq abuur dhallinyarada ah saasna mayba dadka ka kalsoona galaase ini idyoyoosiyaan xisbigiina ka guulaysadaw kuraastaanka badan baarlamaanka ee deegaan doorashadiisa lanqoondeey dowladnimaada sidaas ka kooyaasa dadka kalsoonidiio ka dhisamaasa maydood i dacwo unku teeganta dadka ini dowlaba ayinga dahlanka lalmiyohaay meel kalena lanku daydayohaay adduunyadaba gadoontay daleelada tadhay siyaasiya dheegi jaray geedka dad hortaala maylinis dibindaabi daw injarna liniska hoolbeeli dowlaado dadka buwaa idi taala aftiinjeella aragaaw duhur ete hoosh landaara nalishay dablay dhammaayaw maa ganaayo kalabo lunku sugaana doorreegaay maku dhammaadaa dadkii hore yatan haadow madiya dhiida wali ari jareena duhur dabmay diiraw mada hortiisna magmay galaw weli ingilijeede dowlad dadkiiyo xukumo lahaayti doosho la diidaaw ay xukumaasee horkooyaase war in sheegaas intay taageeri iyo garabsurunku helaas kolkii horaba yaa u dadka diidayaan lay hoglanka dowladeeyey may tii hore waktishee dhammaadi mayka waansa gaadane afartiyasina darkoolay ka dhammaysati geer mooro ka jartaley waktiga ha hoosgali ini jarta iyo ini kalabo mas-uuliyiintii warbaahinta markiio ku hadalaayaan ley wah dowli jartay dadkiis iraayaan
qoryaado geed ma fuulaato duumoo wili sheega muur ma dhala qoryaado geed ma fuulaato duumoo wili sheega muur ma dhala
allow bani aadamka madaka kayi tii shalay hortiis yaadhadhay anina kolkay ha ka ere may walmay daraasayaa tabtoodii reed mayndayaa walaagii la degay booseeyi ini taabagada hor ondareerka diidi ashar malku qaadada adiina kolkaalay lahasku erey tiibiyaa loo tiidbii sheentay dadka ma fadaayo dowli innagadee araada xukumaase geedo iyo buuroda dowladooyase hortaajaro walku noogiyaa hata dadka hayikoo eraayana
gardarana anamoo gardarana gardarana anamoo gardarana
aragnay hoobasaasba dowli lakanagadaw ayla noognay dadka dadkiiyo dalkana dalkiiyo ma doono misbedelna dowladdana dadku laanti oo ma dareeras deeganaadaas
garbagarbow gadoob horwawa geesaambe gadoob dambowa garbagarbow gadoob horwawa geesaambe gadoob dambowa gugubow lawoo noobe garbagarbow gadoob horwawa geesaambe gadoob dambowa garbagarbow gadoob horwawa geesaambe gadoob dambowa gugubow lawoo noobe
inti arkaas laku deeraawno wali haddii aadaaw isla daynoy dambaa liniska dambooye
wehelkayguma wadnaaday dadkuwa wal ii diray yeyanwaaniye wehelkayguma wadnaaday dadkuwa wal ii diray yeyanwaaniye waqti ihaaye umbuu walhay jiray waqti ihaaye umbuu walhay jiray waqti hayenbo walhay jir waqti hayenbo walhay jir
bilaha bati buuraha beleti beenroras buu tidhi rumo binaanka koyti baahidi afamaad oo bergolley haadi jarti wilishaliinku bogsadaana bulshay way ku barmoosay baydhaba isbeshaalista hosbitaala kooy daawo boqorka gaba ilow busho ajalabaho unfulna bulshay daawayooshey wayinkooyi habaha kooya baydhaba isbeshaalista hosbitaal tagtarka udura guud bulshooy diyaaru tagtarka bilaanta bulshooy diyaaru tagtarka owlaada bulshooy diyaaru tagtarka galliima guud bulshooy diyaaru shaybaarka cudurro guud oo la kabaaray dhammaan dhiigaga iyo dhacaamada bani'aadanka kambuyuutare isbaalgallan kumidayi aartarasawn iyo walba kale busho la kabaaray wolote bukaanjiifka leyday walba qortooyo lindhisile adaka aalasa dhaliisiyowka iyo daawayowka bilaanta balaganyo albaabshay onlaynu bariisi hamiin amanbaad hambaahata haba koylay kabaaha gooyase embalaas buuba so roogdo baydhabo dhankiinka adeegasa barasho caafimaad beeslaan ee bahba
wasaaradda dhallinyaradiyana ciyaaro ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yeeda geegkas rasmi yeeda indhaha furtay ee barnaamijlanka magadari iska hirka dhallinyarada koonfur galbeed ee soomaaliya horey weliba laanka furaya gobolka shabeellada hoose geegka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya yeedana kudhidii kulankaasiti bakoolna dhamantee wasiirka wasaaradda dhallinyarada gudoomiyaalka qayb kubada ururada dhallinyarada gudoomiyaha dhallinyarada gobolka gudoomiyaha dhallinyarada degmada agaasimaha wasaaradda ee dhallinyaradiina ciyaaro koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yohana kokulun yogeekuweeladen kulankaasiti iyona walyaabooyinkan lagu hadlo wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya wasiir fanax yahay kousa saxaafadda la wadaage iyo kooxda oo aada loo mashquulsanaa olada doorashadii wax loogu mashquulsanaa yaa kala muuqdeen hormeyna agoost dabeecadadeeda usay dambeysay shirkan oo ah isku duwidda dhalinyarada dad ujeedooda ka leenahay mujigi doon sida agaasimaha sheegay shir kale horeyna waxaan u sheegnay inaan bilaabayno siyaasadii dhalinyarada ee heer dowladeed oo rabno wakti kooban inaan ku koobno inta aan baarlamaankan hadda jira ee soo geysta koonfur galbeed utubsan waktigiisa dhammaan waxaan rabnaa in siyaasad dhalinyarada koonfur galbeed ay leeyihiin baarlamaanka iyo golaha wasiirada lageeyo mudday soo socotay laba kun lix tobankaan bilaabnay qorshaas waxaa halka dejiyey xiis kale qarankaa socotay marka saa ogsoontiin labadiisa iskugu wejin marka mar walba waxaa main ah oo ama ama asal ah midda qaranka si marka la isku waafajiyo waxaan ka warsugaynay midii qaranka sanadkii tegay dabeecadiisana midii qaranka la gabagabeysa ogtihiin qorsheyn wuxuu ahaa bishii lixaad ilaa shanaad ee sanadkan inaan bilaabno siyaasadii dhalinyarada koonfur galbeed laakiin si wanaag caqabado badanaa iska jiri jiray oo hadday tahay waxyaabihii fudayn lahaa iyo iyo cidii taageer lahayd waxay sameeyey dad fuqaraa ah oo waxaas naga saacida laakiin dhaqaaqoodii qofku uusan jirin ujeedkeena marka oo aan dhalinyaradan iskujuweyn waxay tahay in bilowga arrintaas wegaana bilaabanaysaa oo shirkeena doonamarkaofinishiga ah waraan guulgelayna waxaa bilaabanayo la tashiyo labo la tashiyo oo kooban waxaana goobka faayo dhan inaan baydhabo ay wakiil ku noqoto degmooyinka dhalinyaradii ka duweyna hadda meeqaasa dheer qaar ay ku jiwisan oo kunaay gurga qabiyo qof qof qof magaalada wada jooga oo uxay in aragtidaas la aruuriyo aragtidaas ay noqoto bilow ugu horeeyey siyaasadda oo dhalinyaradan ay leedahay soo baystay waxaan kaloo rabnaa in afar sano maamulka waxaan dareemaynay in aan isku daynay inaan dhalinyaradii dhisno la abaabulo laysku xiro si ay ula falgalaan qaybaha kale bulshada agana qayb qaataan wax walba oo oo bulshadaani ay ku tiirsan tahay hadday ahaan lahayd siyaasadii hadday ahaan lahayd caafimaadkii hadday ahaan lahayd waxbarashadii hadday ahaan lahayd dhaqankii hadday ahaan lahayd maxaa la yidhaahdaa nidaamka hoose ee ee dowladeedo afka qalaad lagu dhaho municipalitiga ama dowladaha hoose marka sidee waxaan hadda bilowday waa dareemaynaa wax walbo la bilaabaa ma dhammaystir maayaan bilowgaas yar ee aan isku daynay annaga ka wasaarad ahaan idinkana aad qayb ka ahaydeen aadna nagula soo shaqayseen bilowgaas sidee jiritaankooda loo sii xooji karaa oo afar sanoy soo socota iyo sistamka cusub imaanaya loola jaan qaadi karaa nidaamyada hadda dowladaha hoose ee municipalitiga ama consolka district consolska oo hadda socda xoog leh la filayana inay sii xoogeystaan in dhalinyarada ay la falgalaan oo ay ka dhex muuqdaanna muhiim ay noo tahay waxay xoojinaysaa marka waxyaabahan hadda bilaabmaya ee koraaya ee dhallinyaradeenna ay leeyihiin ayay xoojinaysaa waxaa kaloo nagu soo foolle oo bilooyin kadib ilaa sideed bilood kadib bilaabmayo doorashadii baarlamaanka ama soo xulistii golihii baarlamaanka soo geystay saan ogsoonahay dee namber badan oo dhallinyaraha ku jirto in laga sii fikiro in dhallinyarada ay kusii badato oo ilaa seventy eighty percentage oo gabdho iyo wiilalba leh in laga sii fikiro anigu waxaan aaminsanahay oo dhabna ah in dhallinyarada ay ka fiican yihiin dadka kale oo over ageka ahoo ama konton wixii ka weyn qofka sidiisaba bini aadanka ah ama rag ahaada ama dumar ahaade hadduu gaaro da-da kontonka ah wuxuu bilaaba xisaab suu u xisaabtana marka nafsadiisa ku keenaa marka saa isku keenahay laakiinse qofka dhallinyarada ah oo tdhka ah oo sideed iyo toban lix iyo toban ilaa uu afartan iyo shan ka gaaro xooggiisa waa furan yahay caqligiisa waa furan yahay ma baqiilaayo wakhtigiisa iyo xooggiisa marka si bulshadeenana ay bulsho dhalinyaro iyadoo ah ay usii muuqato in dhallinyarada xoogoodaas iyo caqligaas furan iyo xooggaas furan si looga faa'iidaysto in dhallinyarada ay ku baraarugaan inay meel walbo ay galaan si korsiimo ama horumar dhinac walba leh oo degdega loo gaaro taas waa un briifinkeenii iyo iyo iyo ujeedka aan shirarkan u wadna ay tahay waxaan rajaynaa insha allahu tacaala maanta inaan wax badan gaari doonno waxaan u malaynaa shirkeennii hore waxbaan isla meel dhignay formalaan ku heshiinay networkaan habaysanay waxay ahayd deg deg in aan iskugu soo laabanno laakiinse saameynadan iyo caqabadahan iska jiray oo dhinacyo badan naga soo taabtaa dib u noo dhigay maanta qornayd inaan kulanno insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta arrin badan wax ku oola inaan gaarnay insha allahu tacaala aadaan u mahadsantihiin waana noo furan yahay ani qeybaha horaan isla galgalaynaa waxaan rabnaa taleefonka saasaa la ii wacay waa dareemaysiin kambeyn badanaa jira marka waxaan rabnaa inaan ayadoo waqtiga soo koobayno waqtigan aan idinku soo dahay inaan idinka raaligelinaayo inaan inaan toobigadeena intaa abbaarno waqti kooban kusoo kooban haddii ilaahidmo aadaan u mahadsantihiin
bakhaarka walaalaha idaaye warsan row may walku afkale rogi walaaw sanka jera ma ati walaaw walaaw raashin layu walaaw i bagash layu haa raashin i bagash laya ha bagash walaah idaaye ma haa weliba jamli tafaariqu jamli tafaariq bu ha ha masha allah weba guri wagaa lisde waa kii baryoonu warshayde widaay widaay shee kuwiinye wangaanu humbo kuwiinte waliili weydiyaayay luwaysanaaye way helay bulsooyi waalii waayel dhatiyo bakhaarka walaalay inaala kooya walba raashin sheegdaay in walba bagaashaayi dhatiyo oo walba unkumoqnayn inkaseedaa bakhaarka walaalo ilaale wala bakhaarka walaalaha ilaaliyaa wal hakooba mawmae ilow walaagaho una siinkadadaarna way kumid ahaa sida bariis aadi bariis hamse basmati oo loo walba leh sokor ii weliba ii saliid oo leh labaatan saddexda tumulla bur nadiife burbur iyoonay huuna unlahayna baasishal ee dhadheer makarooni feeni iyo goroosa aananido noocyaalshe shalgadi
guud ahaanba saaxiib yaal weliba intaa ka gebagabeeyeen barnaamijkii kulankii idaacadda wararsa magaalada baydhabo intiiraydinku kulan baana kokanlimada weliba siinkuku tabaane